xadhgan maxkamadu ku xukuntay qareenadu waxaan odhana khalad yaa xidhan qareenada xidhan waa kuwe waxaa xidhan afar qareen oo ka mid yahay xuseen jaamac iyo jamaal iyo cabdiraxmaan maxaa loo xidhay sababta loo xidhay maxay tahay sidaan maqlay goobta maanaa joogin lakin sidaan maqlay waxaa lagu yidhi waxay sameeyeen objection bay ka sameeyeen maxkamadda eed lagu eedeynayay qolo kaaliyaala oo shaqaalaha maxkamadda ahaan jiray oo maxkamadda dembiga wax lagu soo eedeeyey ayay looyaro haayeen sidaan marka ku maqlay eed aan eeddi ahaynna waa la keenay waan maqlay objection baa la sameeyey maxkamaddii isfahwaa baa dhacay maxkamaddii qareenadii kadib markaa qareenadii waa la xukumay iyo midkiiba sanadii milimilin ganaaxa ayaa lagu xukumay sidaan maqlay waxay laakiin guddoomiye waxaa la leeyahay markii eedda la keenay ee maxkamadii furantay ee dabcan dee xiraalintii eeddii hore socotay ay goobtii yada ahayd soo kusoo bandhigeen ayay istaageen oo meeshiibay fowday iyo weliba buuq ka dheliyeen taasi ma ma sameyn baad leedahay anigu arrinkaasi ma ahamsaniy in ay buuq iyo footo dhalin karaan sababtoo ah maalin walba dacdoon difacnaa maalin kasta oo waa beriyo qof baanu difacnay xuquuq baanu difacnaa waxa weeye haddii qoreenku kaco uu yidhaahdo dacwaddu waan ka baxayaa macnaha waa xorriyad uu leeyahay wuu kasalgarayn karaa inuu qofkaa eedis uu kaba noqdo halkaa maxkamad taaga ka noqdo burari iyo dee kolley tooriyari maysidino si buuqo kalena ma aaminsani laakiin haddiiba afka waa ku xumaaday maxkamaddu inay ertarif kale raadisay ahayd laakiin inay joogaan oo ay dacwaddii marka la keenay eeddii la keenay ee goobteeda ahayd laga hadlay inay doodaan iyo goobteeda ahayd ay maxkamadii si edable ay uga hadlaan maanay saas mudnayn wallaahi arrinkaasi dee maxkamaddaa le edabdaray sameeyeen laakiin anna goobta manaa joogin mana hubno laakiin kolleyba maahan waxay ku mutaysanayaan xadhig iyo ganaax oo xabsiga la geeyo maxkamaddu shuruuc bay leedahay iyo nidaam bay leedahay qareen weeyaan qareenka maadaama hadduu yahay in maxkamaddu ay tallaabadan qaado maalin ku habboonayn ma dariiqo kalaa furnayd ha dariiqo kalaa furan oo anshax xeer baa jira xeerka qareenada la yidhaahdo xeer libertedi xeerkaas qareenada lagu maamulaa nidaamka loo raacayo marka xadhigooda iyo arrimahooda loo raacayo anshax marin baa la dabdaa guddi baa jirta anshax marisa guddidaas anshax marinteeda leh dembiyada iminka lagu xukumay lagu soo eedeyna kuwo ka dhalan karaya maxkamadda gudaheeda ma aha waxaa ka mid a saan maqlay tristeroid oo kale oo waa amar diido meelo kale ka fogaan baa war qoraal amar oo baxay maxkamadda ka baxay dibadda ah waxyaabahaas oo dhan runtii may ahayn dembiyo ay qareenada lagu geli karo maxkamadda horteeda abaabul baa ka mid a oo dee maxkamaddu dadka dadkii dhegeysanaya fadhiyay maxkamadda maxkamaddu ogolaatay ee dad ay soo aabulin mashki maaha oo dadkii dadkan xidhan lahaa anbaa meesha fadhiyey ehelkoog baa meesha fadhiyey haddaba qareenadii waa xidhan yihiin dabcan xukun hal sana iyo weliba dee lacagta ganaaxa baa ku dhacday xabsigay ku jiraan dacwadiina waa socotay maxaa hadda qareen ahaan tallaabo qaadaysaan racfaan baad qaadanaysaan ma xukunkaasaad ku qaadateen muxuu hadda go-aankiiniya horta qareenada xidhan rafcaan baan u qaadi doonaa anagu xuquuqdeeda waxaan ku raadin doonaa wado sharci ah oo nimankaa xidhan kulley dariiqa sharciya lagu sii deyn karo ee uu noo fasaxayo aynu mari doonaa